Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo uu maalmahan ka da'ayay roobab mahiigaan ah ayaa darawallada gaadiidka magaalada waxa ay si weyn u bogaadiyeen dadaalka dowladda hoose ee degmada Kismaayo kuwaasi oo horseeday xal waara oo lagu maareeyay biyihii roobka ee fadhiisan jiray waddooyinka muhiimka ah arrintaasi ayaa fududaysay isku socodka dadka iyo gaadiidka sida ay sheegeen gaadiidleyda magaalada Kismaayo meeshan hadda aan ku suganahay aan taaganahay waxaa la yidhahdaa caargada ama udub dhahaadka dowlad goboleedka jubbaland xarunteeda ee kismaayo ah maasha allah meeshaan ilaahay nimcadiisii waaye roobkan roobka ka horeeyey ama kasii horeeyey lama mari jirin waxaa la mutaysanaya doon in lagu maro maantana waad ujeedaan roobkii oo dhacaya lasii maraya guulaha oo la taaban karo ugu horeeya oo dowladda jubbaland gaartay ka mid tahay hadda waxaan taagannahay meeshii ramboodkii argada wixii hadda ka horreeyey sanadihii kasii horreeyey marba heer baa marayna oo ay jubbaland soo- soo maraysay hadda alxamdulilah waxaan u- heerkii ugu fiicnaa waan marayna hadda waxaan xasuustaa meeshaan oo baabuurku markuu galo biyaha oo qaadaan Ee, maantana waa saan ilaahay baa mahadda iskale Ee, waxaa kaloo maamulka si u shaqeeyey iyo sida duqa magaalada oo kale iyo madaxweynaha jubbaland waan u mahad celinayna sababto tahay waxaa wanaagsan haddaan maamul system loo helin oo lagu sameyn waxba ma hagaagi lahaayeen wax walba maamulka la hagaajiyo waxa la wanaajiyo bay ay ku fiican yihiin hadda bartaan joogna waxay ahaan jirtay dhooqadaa fadhiisan jirta hadda waxaa ku qabataan kaamirada meesha hadda caanaha lagu galaayo islaamuhu fadhiyaan siday ahaan jirtay iyo biyihii meeshaan argada wixii hadda ka horreeyey kolle kelibyadiina waa haysaan waa arki karnaa waan u mahad celinaynaa boqol kiiba boqol amnigaan iyo barwaaqadan aan haysanana cid haysato soomaaliya maanta ma jirto hadda ilaahay baa iskale intaa bacdina waxaa sii le hadda madaxweynaha jubbaland iyo maamulka si wax usi mahad celinaynaa mar kasta sida waddooyinka loo dhisay loo hagaajiyey iyo shaqooyinka la qabtay Ah, ilaahay wuxuu yidhi qofkaan dadka u mahad celin aniguna u mahad celiyo waa mahadsantihiin idinka wariyaasha ama dhalliyaraa tihiin kismaayo idinkaa iskale meeshaan hadda aan taagan nahay ee nadaafadda iyo quruxda iyo bilicda ay ka muuqato oo ahaan jirta meel doonno aan ku marno ama ilmuhu ay ku baktinayaan haddii aan eh, marka horeba eh, laga sii cesharin ilmuhu marka dhibaatadii badnayd ilaahay baan ka magangallay waa fiicanna haddee eh, waana ku faraxsannahay waxqabadka muuqda ee ay ka samaysay dowladda jubbaland hawsha ayada ah jidadka la sameeyey eh, sida loo dhisay meelihii biyo fadhiga ahaa biyahaanu hadda waxay aadayaan eh, meesha loogu talagalay oo ahayd badda bullaacadaa la sameeyey hoosta leday marayaan ma fahmi karaan dadku in hoosteeda had tuubo biyood ay marayso oo ay gelayso badda taasina waa ahamiyad iyo guul ay gaartay eh, maamulkeenna iyo degmadeenna intuba waana ku faraxsanna waxaan rajaynaynaa intaa ka badanna